guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka puntland ee tibek ayaa magaalada boosaaso tababaro ugu furay howlwadeenada ka shaqeynaya bixinta kaararka codbixinta ee gobolka bari iyadoo lagu bari doono waxyaabaha laga doonayo howlwadeenada waxaa ka qayb galay furitaanka tababarka mas-uuliyiin ka mid ah guddiga doorashooyinka puntland saraakiil iyo howlwadeenada tababarka loo furay maxamed cabdulaahi quurshe guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee tibek ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka shaqadu deg deg bay u bilaabmaysaa guddoomiyaasha degmooyinka magaalada ka baxsan maantay qalabkooda qaadanayaan waxaa la rabaa dadka halkan fadhiya oo degmooyinka ku qoran qof kastii inuu boorsadiisa wato qofkii caaway aan diyaar ahayn macnaheedu waxa weeye booskaa waa la bedelayaa hadda soo ismaqli mayno waa ogtihiin dad badan baa bannaanka taagan dadkoo dhan waa eligibal qof kastii shaqadan waa ka bixi karaa waxaa ka shaqeeyey shaqadii hore oo shaqo ballaaran ahayd dad lix boqoloo qof ku dhow gobolka bari haddana waxaa shaqaynaya boqol iyo xoogaa boqol iyo lixdan miyaan dhahaa boqol iyo dobaatan waa ogtihiin inta saaxiibadiina oo shaqada ku jirtay oo aan nasiibku dooran oo bannaanka fadhiya waxaa laydinka rabaa cid kastii shaqada markay joogto inay mas-uuliyad shaqada iska saarto kow waxyaabaha aadka looga dardaarmayo oo laydinku celcelinayo casharkan aan ku qaadan doono waxaa ka mid ah qof kaarkiis qof kale lama siin karo qofkii kaarar badan wata inuu dembiilo yahay sistamkana abyuusgaraynayo xeerka doorashooyinkuna u oqoonsanayo qof dembiilo ah maxamed cumar cabdiraxmaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee degmada boosaaso ayaa kula dardaarmay howlwadeenada in ay ka faa'iidaystaan tababarka
fayskani waa fayskii labaad oo wuxuu yahay kaar bixin waxaynu soo samaynay diiwaangelin muhiimadda iyo macnahay lahayd waa waa aragteen oo xuquuq muwaadin oo la difaacanaya yahay tani waa ka sii muhiimad weyn tahay waxayna tahay qofkii aidhikaar buu yeelanayaa uu meel walba ku mari karo muwaadin reer puntlandna ku yahay oo aidhikaara buu leeyahay waa muhiimad ka badan waxa intaa tan ka sii dambaysaana waa mas-uuliyad ka sii culus oo waxay tahay xuquuqdiisii ciddii uu mustaqbilkiisa ku aamini karo ayuu u codaynayaa oo ururaa tartamaya shaqadan la qabanayo oo mas-uuliyiinta da'da yar ay qabanayso shaqada ugu muhiimsan waxa haya adinka shaqadaas deegaan maxaa la yidhaahdaa beeli ma leh oo cid kale ma leh deegaankaasaa iska leh ururadaasaynu u xaqsooraynaa ku tartamaya inaynu u cadaalad samayno shaqadaana hufno mas-uuliyadda ugu badanna cidda laga rabaa inay gudato waa waa waa adinka